wararka ka imaanaya degmada goldogob oo ka tirsan gobolka mudug ayaa sheegaya in maxkamadda degmada goldogob iyo guddi culimo ah oo loo xilsaaray kiiskii la xiriiray kufsigii shan dhalinyaro ahaa ay u geysteen laba hablood oo ku sugnaa degmada goldogob in maanta maxkamaddu ay soo saartay xukun maxkamadeed oo la xiriira shareecada islaamka maxkamadda degmada goldogob ayaa dhalinyarada kufsigaasi geysatay waxa ay ku xukuntay min boqol jeedal in lagu dhufto iyo sidoo kale in dhallinyaradaasi laga qaado magdhowga gabdhihii ay dhibaateeyeen ee ay ku kufsadeen duleedka degmada goldogob ee gobolka mudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada goldogob ee gobolka mudug ayaa warbaahinta u sheegay in xukunka uu yahay mid waafaqsan shareecada islaamka islamarkaana ay soo dhoweeyeen ehelada gabdhaha dhibanayaasha ah ee falka kufsiga loo geystay maxkamadda degmada goldogob ayaa sidoo kale dalbatay ciidamo ka tirsan maamulka puntland in la geeyo degmada goldogob si aanu qalqal u gelin ammaanka degmadaasi maadaama la rabo in la fuliyo xukunka maxkamadeed ee lagu riday dhallinyarada falka kufsiga gabdhahaasi ka dambeeyey